iyadoo bisha barakaysan ee ramadaan ay fooda inagu soo hayso ayaa bulshada ku nool degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey ay kusoo dhoweynayaan bisha khayrka iyo raxmadda ee ramadaan waxaanu waraysi la yeelanay qaar ka mid ah ganacsatada ku nool degmada dhobley ee iyo maacuunta oo inta badan la isticmaalo bisha barakaysan ee ramadaan kuwaas oo aan ka waraysanay qaabka wax looga iibsado xilli maalmoan uga harsan yihiin bisha ramadaan magacayga waxa waaye nuur cabdilaahi maxamed anolidhaw oo ka mid ah ganacsada dhobley gaar ahaan kuwa maacuunta sida carwooyinka aan joogno waxaan ugu diyaargaroona soonka soo dhaweyntiisa insha allah waxaa waaye ganacsigana wuu socdaa sidii horena maa laakiin hadda wuu iska yara fiican yahay magaaladina inkastoo dhismo badan iyo hadda wadooyinkana naga jabshay insha allah adi waa u diyaargaroona hadduu ilaa yiraahdo adaa agabka oo soonka inta badan la isticmaalo intaas waaye iyo daahiyada iyo maacuunta oo dhammaystiran nooc walba leh wallaahi niyo suuq waa hore waa iska fiicnaa jira laakiin hadda wuu yara sidii wuu yara hoose laakiin waa iska alxamdulillah waa iska fiican yahay insha allah laakiin aad ramadaankan si fiican ugu diyaargaroon hadduu ilaa yirahdo waxaan rajaynaynaa in si fiican dadkan usoo dhaweyno waxyaabaha soonka ramadaanka aada u gadma waxaa ka mid a maacunta u badan oo ah agabka sambuusida lagu sameeyo sida burka waxyaabaha soonka saamsan soomaali haddaanahay soonka waxa waaye waxaa u diyaargaroonaa raashin cunide laakiin waxa waaye sida hadda tarmuusyada sida bikeeriyada sida garaafaha biyaha keedayaasha digsiyada birta oo lagu dubo sida malawaxda waxyaabaha bimashiinada cabitaanada inta badan oo hadda aada loo xiisay waa intaas magaceyda waxaa waaye cabdiqaadir cabdiraxmaan nuur waxaana joogaa degmada dhoobley waxaana ganacsadooyinka ka ganacsada dharka iyo maacuunta iyo waxaan ka ganacsadaan ka mid ahay rabalaankana waa soo dhowyahay hadda waa qariib waayo waxaa ka mid ah cabitaanka makiinadaha hilibka oo bahasha oo lagu shiidahayo bahaladana sambuuska lagu suubiyo oo maxaa la dhahay bahasha sambuuska iyo burki lagu fidiyo sambuuska lagu fidiyo waxyaalo badan oo adeego badan baa jiro oo hadda aan lasoo koobi karin oo dadka aad ay u jecel yihiin si kastaba ha ahaatee bisha ramadaan ayaa ah bil aada ugu weyn ummadda muslimiinta waxaana suuqyada magaalada dhobley haatan laga dareemayaa diyaargarowga ku aadan bisha barakaysan ee ramadaan